alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala naadimu raximah llah baabu lacima waxyaabaha la cuno iyo axkaamtooda baabi ka waramay weyi alacima waa maa yucam ee yukal aw yushrab wixii la cuno ama la cabo weyi acyaanta waxyaabaha markaa ashiyaada ah waxaa asal oo ah xalaalnimo xayawaan iyo jamaadma noole kii ay yihiinba wuxuu daliil xaaraantimeeyey mooyaane waayo waxaa loo abuuray limanaafic alcibaad addoomuhu inay ku intifaacaan huwa aladii khalaqa lakumaa fi lardi jamiica maxaa haddaba xalaala guud ahaan maxaase xaaraana wuxuu yihi yaxilu waxaa xalaala minhaa xaalo uu ka mid yahay acimada baabka lagu sheegay daahirun shayga daahirkaa daahirkaasi liman mid buu xalaal u yahay malak isagu leh ka meytatin daahirku waa sida wixii dhintay oo kale meytadaasi oo min aljaraadi ka mida ayixiya wasamaki kalluunki wamaa xayawaanka bimikhlabin cidi iyo wanaabin mici yaqwa ku awoodeystay wax iskaga celiya ama wax ku weerara yaxrumu xaaraan weeye wadaalika xayawaankaasi ka timsaaxi weeye waa sida yaxaaska iyo wabni aawa iyo dacwada aw nasu taxriimin aw warada ama uu soo arooray nasu taxriimin taxriim naskii iyo daliilkii bihii isaga uu la soo arooray aw yaqruba ama u dhow oo shabaha minhu kaa uu nasku xaaraantimeeyey kadaa saasoo kale waxaa xaaraana ma stakhbathathu alcarabu waxay carabi xumaansadaan ee wax xuna u yaqaaniin laa ma staaabathu waxay wax wanaagsan u yaqaaniin daliil xaaraantimeynayaan aanu jirin isagu xaaraan maaha walilmudari kii daruura haysay xal waxa u xalaaloobay min meytatin bakti waxa uga xalaaloobay maa qadar qadarkaasi oo sadda xoojinaya quwat alcamal shaqo iyo camal awooddii waaye wuxuu yihi adcimadii xayawaan baa ay dee baabkan inta badan kaga hadlaane xayawaanaadkii waxaa xalaala xayawaanka horta daahirka ah oo xayawaan kasta oo najaasi waa xaaraan si ayga iyo doofaarka iyo wixii lamida inay daruura banayso mooyaane sida in laysku daweynayo waxaa kaloo lamida najaasta almustaqdaraat najaasba yaanay noqone waxyaabaha markaa laga wiswiso ee naftu ay ka dido sida candhuufta iyo xaakada iyo waxyaabaha lamida bacda infisaalihi oo markay qofka ka soo baxaan wakadalika waxaa xaaraana kullu mudirin wax kasta oo dhib mooye dheef aan lahayn ama dhibkiisa uu ka badiyay dheeftiisa sida dee suntii quraarad dhagaxan ciid waxaasoo dham waxay xaaraan u yihiin lima fiiha min adarar dhibka ay leeyihiin awgeed waayahay xayawaanka markaa daahirka ahi yuu xalaal u yahay liman malak buu xalaal u yahay ee lilmaaliki qofka iska leh oo qofka aan lahayni ma isticmaali karo iyadoo qofkii lahaa aan u ogolaano raalli aanu ku noqon oo xaaraan marka muxaram lidaati noqon maayo muxaram licaarid buu noqonaya xaq cid kale ay leeda o isticmaalayo awgii ayuu xaaraan u noqonaya ila asal ahaan waa mubaaxe mar hadduu daahir yahay kii daahirkaa wuxuu tusaale uga dhigay baktiga ayaxa iyo kalluunka samakna waxaa looga jeedaa alxayawaan aladii laa yaciishu ila fi lma xayawaanka biyo un ku noolaada xayawaanaadku waa saddex maa'iyun bariyun iyo baramaayi mid bari bari biyooda iyo mid beriga ku nool iyo mid biyaha ku nool kaasamak waa xayawaan kasta oo ku nool biyaha marka wixii lolena maytataan waa kii nebigu laba bakti baa naloo xalaaleeyey alxuutu waljaraad xayawaanka biyaha ku nool iyo ayax marka in la cunaabaa bannaan xataa iyadoon la karin waxaa kaloo uu yihi waxaa xaaraana xayawaan kasta oo leh ciddi wax uu ku weeraro waa sida gorgorkii iyo baaskii iyo coomaadihii iyo dhufatadii iyo waxaasoo dhan iyo xayawaan kasta oo leh mici iyadana wax uu ku weeraro yaftarisu biha yataqawaa biha calaa gayrihi oo nabiga alayh الsalatu salam sida muslim wariyey naha can kuli dii naabin min الsibaac wa can kuli dii mikhlabin min الطuyuur dugaag kasta oo le mici wax uu ku weeraro iyo shimbir kasta oo le ciddi ay wax ku weerarto oo ay ku xoogeysato nebigu calayh الsalaatu wasalaam waa diiday waa xaaraantimeeyey tusaale waxa waa bu uhi yaxaaska yaxaasku waa baramaa'i weeye xayawaanka biyaha un ku noolaada maaha biyaha iyo beriga labadaba u ku noolaada waana duu naabo mici buu leeyahi ku weeraro waa muftaris weeye waa horor ibnu awaagaas tan waddankeenna joogta ee dacawada aynu u naqaan dacawo maaha kutub horena waan ku sheegay haclabka maaha tani laysat bihaclab aclabku waa sagiir wuu yar yahay dacwadu wax yar weeye inagu dee tanaynu dacwo u naqaanaa oo dee carabi ahaanna haclab markaynu macnayno tanaynu ku fasiraa sooma la ibnu aawa baa kan la idhahdaa dacwada waa ka waaweyntay teenani oo yeyga iyo ayga xayawaanka u dhaxeeya ayaa ibnu aawa la dhaha bal adigu iminka googleka geli kutubtii hore macaajimta ee xayawaanaadka iyo sawiri jirtay laftooda haddaad ka eegtana waa dacwadeenaasun haddaad googulka hadda gelisana dacwadaasunbaa kuusoo baxaysa waayo waxaa la mida markaa bahalka loo yaqaano yeyga iyo shabeelka iyo libaaxa iyo waxaasoo dhan waraabu isagu kuma jiro duu naab waa yahay laakiin laa yataqawaa biha naabkiis waa daciif bay idhahdaan takalada isaga nas baaba daliil gaaraba kusoo arooray oo tilmaamaya xalaalnimadiisa waxaa kaloo xaaraana bu uhi wixii daliiluu si gaara ugu soo arooray xaaraannimadiisa daliiluu tusiyey kulu maa umira biqatli waa xaaraan wax kastoo layna amray inaynu dillo wax kasta oo dilkiisa laynoo diidayna waa xaaraan oo hudhudkiyabaa ka mid a xayawaanaadka dilkooda la diiday shinida iyo diftaca baalka raha laydhaa iyo waxyaabaha dilkooda markaa layna faray sida jiirka iyo alxud ah baashan dhufatada la ydhaahdo ama haadka adagta kuwaasina waa xaaraan kulu maa umira biqatlihi fahuwa muxaramun wa kula maa nuhiya can qatlihi fahuwa muxaramun waxaa kaloo xaaraana wakadalika xayawaanaad dee si gaara loo xaaraantimeeyey baa jira dilo gaari si gaara ugu soo aroortay waxaa kaloo xaaraana xayawaanka uu daliil xaaraantimeeyey xayawaan kasta oo ay isu dhow yihiin oo muuqaal ahaan iyo dabeecad ahaan ay isshabbahaan oo tusaale ahaan waxaa la xaaraantimeeyey alxumur alahliya dameeraha dabjoogta ah ayaa la xaaraantimeeyey waxaa shabbaha oo dabci ahaan iyo suur ahaanba shabaha baqasha bahasha leedhaa markaa baqashu waa xaaraan kale de waxaa iska dhalay dameer iyo faras marka xaaraan iyo xalaal bay isugu jirta xagga xaaraanta la raacinaya waay waxaa kaloo xaaraana buu ihi mastakbathatu lcarab wax kasta oo carabi ay ku tiriso inuu yahay khabiif wax xun oo dabcigoodu uu ka dido fii xaali rafaahiya markay ladan yihiin marka busaarade iyo abaariyo dhibaatooyin ay jiraan xaaraama cuna iska noqonaysaa laakiin markay ladan yihiin wax kastoo dabcigoodu uu ka dida carab beledkooda mid jooga ha noqdo ama yaa noqonin carabtana carab al amsaar baa loo jeeda reer miyigooda looma jeedo reer miyigu waa dad qallafsanoo wax walba inay iska cunaan baa laga yaabaa qaarkoodna waxaabay kusii qaydaan carab ulxijaaz dhulkaa xijaaz la idhaahdo maka iyo madiine iyo daa'if iyo jidde iyo dhulkaa dadka degan lama staaabatu yacnaa daliil xaaraantimeynaya ma jiro daliil xalaalaynayaana ma jiro laakiin waxaynu haynaa uun inay carabi khabaa'ifta ku dartay waxyaabaha markaa xun ee dabcigu uu ka dido dabciga saliimka ah wixiise ayib ay u arkaan isagoo xaaraan maaha buu yihi waliba fii xaali rafaahiya laama staطaabatu fa inuu laa yaxrum marka maxaa carab iyo xaaraan iyo xalaal la isu keenay ilaahay subxana watacala nebigu maruu ka warramayo wuxuu yihi wayuxilu lahum اطayibaat wayuxarimu calayhim alkhaba'if wuxuu u xalaalaynaya waxyaabaha wanaagsan waxaanuu ka xaaraantimeynaya waxa xun marka ma waxaynu odhanaynaa khabiidku waa wixii ilaahay xaaraantimeeyey ayibkuna wuxuu ilaahay xalaalay ma saasaynu odhanayna saa ma odhan karno waayo ilaahay subxana watacaala wuxuu yihi yasaluunaka maada uxila lahum qul uxila lahum اطayibaat waxay ku weydiinayaan maxaa loo xalaaleeyey haddaynu ayibaadka ku fasirno wax xalaasha xalaashaa loo xalaaleymay jawaab saxa noqonaysa ma noqonaysa marka ayibku waa wasfi shaygu uu leeyahy wax kasta oo sifadiisu ay tahay aiiba wanaag ayaa loo xalaalay weyaan macnuhu waxaa haddaba maxaa daabit u noqonaya oo ayib noqonaya wax kastoo ayibaa la xalaalay wax kastoo khabiisana waa la xaaraantimay maa daabit ayib wamaa daabit alkhabiis jumhuurtu waxay yidhaahdeen shaaficiyada iyo xanaabilada iyo inkastoo shekhu islaam ibnu taymiya uu ihahdo qowl imaamu axmed qowlu imaami axmed wa qudamaau asxaabihi sidaa maaha waa si kaloo aynu sheegi doono waxay yidhaahdeen carab baa arrintaa daabit u noqonaysa oo ayibku waa wixii carabi wax wanaagsana u yaqaaneen carabta magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo degan reermiyigooda maahe khabiidkuna waa wixii waxxuna u yaqaaneen waayo carabi may ahayn dad lagu yaqaan inay wax walba iska cunaan waxyaabaha liita xasharaadka iyo bahal kasta iyo wax walba inay iska cunaan dad waxyaabaha noole ay cunaan ay iska kooban yihiin bay ahaayeenba talabaad dee iyaga ayuu ku socdaa khitaabku marka koobaadba wayuxilu lahum lahum taa cidda u horreysa soo gelaysa waa iyaga yuxilu lahum ayibaat wayuxarimu calayhim alkhaba'if ahlucilmi kale waxay leeyihin maya sida imaamu malik oo kale waana ikhtiyaaru shekh islam ibnu taymiya sheekh ibn cuthaymiin isagu sharxulmuntaxa waa ka yara duwanyi ayibku waa xalaasha buu yihi khabiidkuna waa xaaraanta taana in laga raajaxsayey tafsiirka waanu sheegnay imaamu malik iyo waxay leeyihin shekh islam ibnu taymiya iyo ayibku waa wixii sifadiisu ay tahay wanaag oo laa yaduru caqlan walaa badanan walaa khuluqan waa wixii dadka caqligooda aan dhibaato u geysanahayn jirhkoodana dhib aan u geysano caafimaad diro aan laga qaadayn akhlaaqdooda iyo dabcigoodana aan kharib ahayn oo dabci xun aan laga qaadayn marka la cuno kaasaa ayibo wasfigiisa uu ayibi khabiidkuna waa addaar lilcaqli aw ilbadani aw ilakhlaaq tafsiirka markaa ugu saxiixsanna waa tafsiirkaa weeye waayo inaan idhaa xaaraantii iyo xalaashiibaa dad dabcigooda u noqonaya waa arrin adagtaas iyaga laftooda laga yaaba inay isbedbedelaan oo marna shayga ay wuxun u yaqaaneen marna ay la qabsadeen wax fiican ay u arkeen walihaada bay ku khasbeen culimada qaarkood in yidhahdeen carabtii waktiga nebiga joogtuun baa loo jeeda ayib bal ka waran waktiyadan dambe waxyaabaha xayawaanaadka la iktishaafee dee nusuustii adiladan aan lagu sheegin ee carabta waktigan joogta ay khabiid u arkaan ma ayib u arkaan isaga maxaa laga yeelaya ta kale idaa kaanat tastaiibuhu alcajam wa tastakbithuhu alcarab cajam maxaa lagu gelaya looga xaaraantimeynaya ma qolo kaloo carab la yidhahdo meel halkaasa fadhfadhidaa waxun u taqaanay xaaraan buu idinka yahay baa lagu odhanaya maya shayga waa in wasfigiisa la eego hadduu yahay shay dadka caqligooda dhibaya ama jirhkooda iyo caafimaadkooda ama dhibaya akhlaaqdooda iyo dabcigooda carab iyo cajamba meel inagaga tiiriyo markaasuu xaaraan noqonaya hadduu yahay shay aan intaa midnaba dhib ahayn daliil xaaraantimeynayana aan lahayna shay xalaala buu noqonaya waxaa kaloo halkan inoogu sheegay qofka haddii ay daruura baktiga u qabato bimacnaa wuxuu kaga maarmo uu waayo almudarna almacsuumu baa looga jeedaa waa kii markaa dhiiggiisuu ilaashanaa waxaa baktiga xalaal uga noqonaya maa sada quwata alcamal marka maa sada quwata alcamalkani waxay ku dhisan tahay inay yidhahdo yakul min almaytati maa yashuddu ramaqahu baktiga wuxuu ka cunaya wax naftiisa xoojiya oo shiin halkaa laga dhigo waana daciiftaasi sida saxiixiina weyaan m waxa weyaan maa yasuddu ramaqahu wax naftiisa celiya oo bimacnaa uu kaga baaqdo dhimasho gaajo u dhinto marka maa sadda quwat alcamal yacnaa wax xoojiya awoodda qofku uu awood u leeyahy camal iyo shaqa inu qabto marka taasi waa daciif ee maa sadda ramaqahu wey ay ruuxahu wax naftiisa celiye oo inuu gaajo u dhinto ka celiya baabu lmusaabaqati baabkan wuxuu ku saabsan yahay musaabaqada musaabaqa iyo munaadala labaduba way jiraan munaadaladu waxay gaar ku tahay leebabka in lagu tartamo musaabaqaduna waa caam gaadid haddii lagu tartamo iyo leeb iyo hub haddii lagu tartamo intuu waa soo gelaya gaadiidka dagaalka iyo hubka dagaalka in lagu tartamo waa arrin sunnaa weeye waaciduu lahu ma staطactu min quwa wamin ribaati اlkhayli turhibuuna bihi caduw اllahi wacaduwakum nebiguna calayh الsalatu salaam quwada wuxuu ku fasiray alramy alaa ina alquwata alramyu buu yihi awooddu waa qofku inuu hubka sida loo rideeye ama loo rido waa inuu yaqaan ujeeddadu markaa waa in jihaadka loo diyaar garoobo oo dee hubkii iyo gaadiidkii dagaalka iyo lagu tababarto wuxuu ihi tasixu way ansaxaysaa musaabaqadiiyo tartankii fi dawaabi cala dawaabi in lagu tartamo ayaa ansaxaya gaadiidkii iyo wasihaami leebabkii warmihii iyo hubkii kalena waa la mid goormay ansaxaysaa marka shuruud la helo shuruudda waxaa kow ka ah in culimat haddii la garto masaafatu lmuraami qofka aada la dhoogtamayso ee aada la shiishtamaysaa masaafada uu doonayo muraamigu waa man turaami waa kaad kula tartamayso ramyiga iyo ridista hubka iyo ridayntiisa kaad kula tartamayso alladii yuraamik yani masaafada uu doonayo marka la garto uraa halkaasaynu istaagaynaa markaynu hubka ridayno leebka ama waranka marka ridaynayno halkaynu ku ridaynona waa halka labaduba waa inay halka laga tuurayo iyo halka lagu tuurayo labaduba waa in laysla aqoonsado oo laysla garanayo wصifaة الramyi culimat oo la ogaadana صifaة الramyi ganista sifadeedana la ogaado ee bayaan صifaة الramyi ma waxaa la doonayaa in meeshaa dee hubka lagu ridaynayo inuu ku dhaco un meeshaa lagu ganayo yaanu daloolin be mise inuu dalooliyu ku istaago mise inuu dalooliyo uu ka dhex baxo waa in mid lagu heshiiyo ila mid baa odhan kara waa adigu aad ku dhufatun anuuna xagga kalean uga saaro anaa taydaa kaa kaa wanaagsan ama taydaa tii la rabay buu odhan kara marka sifadana waa in waa in laysla garto iyo qaabka labaatan jeer baa tusaalaan lagu ridaynaya oo ka tirada badan u hela tirada u badan kala hela ayaa noqonaya ka badiyey marka sifadiina waa in laysla garto marka shuruuddaasaa la rabaa in la garanayo masaafada in la garanayo sifada ramyiga iyo ganista sawan waxaa isku mid a yudhiru inuu muujiyo uu bixiyo almaala xoolaha la kala helayo shaksun qof qofkaasoo minhumaa labada tartamaya ka mida aw aakharu ama mid kaloo labadood midnaba aan ahayn sida xaakimka oo kale in akhrajaha hadday bixiyaan labada tartamaya almaala xoola ay bixiyaan fahwa tartankaasi kimaarun khamaar weeye khamaarkaasi oo minhumaa labadooda ka dhacay oo ay sameeyeen ilaa idaa muxalilun ilaa idaa dakhala inuu gala mooyaane muxalilun xalaaleeya baynahumaa dhexdooda muxalilkaasi oo maa taxtahu gaadiidka ka hooseeya uu saaran yahay kuf un uu yahay mid u dhigma limaa taxtahuma gaadiidkale waa tartamaya ay saaran yihiin yaqnamu waa helayaa yacnaa wixii ay labadoodu dhigeen ay maalahumaa buu helayaa in yasbiqumaa hadduu labadooduba ka dheereeyo lan yakrama isagana waxba laga qaadi maayo in sabaqaahu wayaan macano haddii labadooda ay ka dheereeyaan marka tartanku gaadiidkiiyo lagu tartamo iyo hubka iyo nebigu waa dhiiri geliyey oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa sabaqa ilaa fii khufin aw xaafirin aw naslin wax la kala helo tartan lagu kala helo bannaani ma jiro in lagu kala helo mooyaane khuf waa geeli xaafir waa gamaankii iyo nasli oo ah leebki rasuulku saasoo kale wuxuu tartansiiyey fardaha waktigiisii marka waa shay sunno ah sayna horeba aynu sheegnay xoolana marka waa lagu kala heli karaa tartanka gaadiidkaa lagu tartamayo iyo hubkaa lagu tartamayo shaekhulislaam ibnulqayimna kitaab buu leehaha alfuruusiya waxaanu isagu rajaxay saddexda xadiidkaa lagu sheegay in la haleeshiinayo wax kasta oo cilmiga ama jihaadka caawinaya wax kasta oo jihaadka ama cilmiga caawinaya in lagu tartami karo marka wuxuu yihi waxaa tartankan uu ku ansaxayaa gaadiidkii in lagu tartamo faras iyo baqal iyo dameer iyo geel iyo maroodi iyo wax o dhan isku dar wakadalika in leebabkii lagu tartamo iyo warmihii iyo eebooyinkii iyo waxa lamidka ah shuruud baa ku xidhanoo waa in masaafada qofkan aada la tartamayso aada kula tartamayso ganista uu doonayo waa in la garanayo laba waa in masaafo isla gartaan sifada ramyiga aynu sheegna waa in isla gartaan haddii midkoodun xoolaha uu dhigo ka kale aanu waxba dhigin way bannaan tahay oo taasi khamaar noqon maysa taas haddii labadood midna aanu waxba dhigin la kala helayo oo qof kaleo iyaga ka baxsan uu dhigo uu tartansiiyu idhaahdo kiina badiyaan siinaya jaa-isadda iyo abaalmarinta iyaduna waa bannaanta haddii labadoodu ay dhigaan oo kana boqol buu dhigay kana boqol buu dhigay haddaan kaa badiyo boqolkaagan kayga ku darsanayaa buui haddaad iga badisana kaygaad kaaga ku darsanaysa taasi waa khamaar iyadu ooma banaana waayo khamaarku waa qofku inuu xoolo dhigo uu xoolo ku doonayo kale oo u dhexeeyana xoolaha inuu ku helayo inuu ku waayo ama turub ha lagu khamaarayo ama kubad ama fardo waxaas ama in laysu shiish dhiganayo mar haddii labadooduba ay dhigaan waa qimaar buui qimaarkuna waa xaaraan nabigu wuxu uhi sida tirmidi weriye man qaala liakhiihi tacaalu qaamirka falyatasadaq bishay qofka walaalkiisa muslimka kuha warkaala ila khamaar wuu dembaabeeye dembigaas si looga dhaafo waxa sadaqadaysto haddaba labadoodoo maal dhigay sidee khamaarka lagaga bixi karaa waxaa lagaga bixi karaa mid saddexaad oo muxalli la idhaahdo oo khamaarnimada ka saara oo isagu aan waxba dhigahayn inay tartanka geliyaan muxallil baa la idhahdo mar haddii midaan isagu waxba dhigin oo waxba aan laga helayn uu ku jiro khamaarnimadii meesha way ka baxday oo kaasi waxaa shardiya waxa uu ku tartamayaa waxooda inuu la mid yihi hadduu gaadiidkii yahay hadduu isagu labadoodaba ka dheereeyo labadooduba waxay dhigeen isagaa qaadanaya haddii labadooduba isaga ay ka dheereeyaanna isaga waxba lagama rabo oo waxna isagu waxba lagama helahayn isaga isagu beyn algurmi wasalaama buu ahaa marka horeba labadooda markaa kii dheereeya dee qaadanaya labadooda kii dheereeya ayaa labadooda waxay isku dareen qaadanaya ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan waxa lagu tartamayaa mar hadduu yahay waxyaabaha jihaadka ama cilmiga caawinaya muxallilku inaanu shardi ahayn iyadoo labadooda maal ay dhigeen waxaana deliishadeen xadiidka bukhaariya ay wariyeen oo laa sabaqa yacanaa wax la kala helayo bannaani ma jiro ilaa fii khufin aw xaafirin aw naslin muxallilla xadiidkaasi ma sheegin xadiidka muxallilka sheegayaana waa daciif marka suurat lqimaar bay leeyihin kuwaasi aalaadka iyo gaadiidka dagaalka iyo adawaadka cilmiga iyo marka lagu tartamayo laakiin waa laga soo reebayoo faa'iideye nafcay leeyihin awgii baa laga soo reebay waa sida raajixa daliil ahaan lakiin madhabku wuxuu leeyay laabuda min muxalil muxalil baa laga maarmaana tasixu way ansaxaysaa fi dawaabi cala dawaabi bay musaabaqadii ku ansaxaysaa iyo wasihaami layaabki in culimat waa haddii la garto masaafatu lmuraami ka kula dhoog dhiganaya ama kula shiishtamaya masaafada uu doonayo wasifatu ramyina la garto sifada ganista sawaaun waxaa isku mid a yudhiru inuu bixiyo almaala xoolaha shaksun mid oo minhumaa labadooda ka midi aw aakharu ama mid kaloo labadoodaba ka baxsan uu bixiyo in akhrajaha hadday se bixiyaan almaala baa qadarane xoolaha fahwa kaasi khimaarun waa khamaar khamaarkaasoo minhumaa labadooda xaggiisa xaggooda ka ahaaday khamaar ay sameeyeen ilaa idaa muxalilun e ilaa idaa dakhala inuu galo mooyaane muxalilun xalaaleeyan baynahumaa waa midaan isagu waxba aan dhigan ahayn sababun u noqonaya heshiiskaasi inuu xalaal noqdo suuradii khamaarkana ka saaraya muxalilkaasoo maa taxtahu gaadiidka uu saaranya kufrun uu yahay mid u dhigma limaa taxtahumaa gaadiidka labadoodu ay saarayin labadaa xoolaa dhige yaqnamu wuu helayaa wixii ay dhigeen ay maalahumaa buu helayaa in yasbiqumaa in sabaqahumaa hadduu labadoodaba ka dheereeyo lan yakrama isaga waxba laga heli maayo waxba laga magdhabi maayo in sabaqaahu hadday labadoodu ka dheereeyaan wain sabaqa axaduhumaana akhada maaleyn labadoodii xoolaha dhigay midkood hadduu dheereeyana labada xoolayoba isagaa isku darsanaya baabu aymaan baabulaymaani baabkan wuxuu ka hadlayaa axkaamtii dhaaraha yemiin waa la idhaahdaa xalifna waa la idhaahdaa aymaantuna waa jamcu yemiin waa arrin in lagu adkeeyo sheegis la sheegay magac magacyada ilaahay ka mid a ama sifaatkiisa ka mid a waxay dhahdeen waana shay makruuha ilaa inay daaco gasho mooyaane sida bayca iyo jihaad dadka lagula bayactamayo mooyaane iyo wixii lamid a iyo khayr dadka lagu dhiiri gelinayo waayo haddaanay xaaji keenin markaa waa makruuh weeye wa inamaa tasixu waxay ansaxaysaa un alyamiinu dhaartii oo ay guntamaysaa tasixu ay watancaqidu baa loo jeeda dhaar guntantay ay noqonaysaa bismi illaahi ilaahay magaciisay ku guntamaysaa magaca ilaahay marka lagu dhaarto aw sifatin ama sifo marka lagu dhaarto sifadaasoo takhtasu ku gaara bililaahi ilaahay ku gaara aw iltizaami qurbatin bay ku guntamaysaa qofku inuu islaasimsiiyo wax ilaahay loogu dhowaado war haddaan waxaa samayn waayo calaya lilaahi sawb haddaan waxaa sameeyo calaya lilaahi sawb ama calaya lilaahi cidq ama calaya lilaahi sadaqa waa qurbuu iltizaamay axkaamtii dhaarta ayay yeelanaysaa aw nadrin ama tasixu waxay ku ansaxaysaa binadrin nadar bay ku ansaxaysaa duraa in kalamtu fulaana falilaahi calaya nadru haddaan hebel la hadlo ilaahay subxana watacaala nadar buu igu leeyay nadarka markaa dhaarta la xukumkaaye macnihii dhaarta lihiina waa nadru lajaaj nadru lajaajna insha allahu tacaala baabu nadr markaynu gaadhna aynu sheegi doonaa la lagwi lagwigii ku guntami mayso id marka sabqu lisaani carab uu horumarkii yajri uu ordo oo xagga dhaarta u ordo marka laqulyamiin waa dhaarta hayru maqsuudka qofka qalbigiisa aan ka soo go-in ee caribkiisuun markaa xaggeeda u cararay in aanu dhaarta niyoon oo qalbigiisa aanay ka soo go-inna qofku isagu baa sheegi kara inay laqulyamiin tahay iyo yamiin muncaqid oo maqsuuda inay tahay isagu baa inoo kala sheegi kara waxaalifun mid dhaartay buu yidhi oo ku dhaartay laa yafcalu bian laa yafcala inaanu samayn almrayn laba arimood labada arimood samayn maa yihi laa xinha dembi ay caleyhi dushiisa ma ahaanin bilwaaxidi midkii samayntiisa min haadayni midkaasi xaalo labada uu ka dhaartay uu ka mid yahay walaysa xaanihan mid dembaabo dhaartii jebiyey ma aha idaa maa wakalaa haddii uu wakiisho fii ficli maa shay samayntii u wakiisho yaxlifu uu ku dhaartay anlaa yafcala inaanu samayn waayo markaa dhaarta horta maxay ku ansaxdaa ay ku guntantaa qofka goormaa la odhan kara u dhaarta wuxuu leeya maruu ku dhaarto magac magacyada ilaahay ka mid a weliba ism khaas billaah oo cid aan ilaahayn subxana wa tacaala aan loo bixin aan loogu yeedhin haddiise magacuu yahay magac magacyada ilaahay ka mid a makhluuqana loo bixiyo ilaahayna haalib u ah haddii uu niyoodo oo magacii ilaahay u niyoodo amaba se uu ilaaqo oo aanu magacii ilaahay mid kala toona u niyoon isna dhaarta waa ku guntamaysa sida dee alraxiim oo kale waa yuطlaq calى اllah calى gayr اllah ilaahay baanu haalib u yihi marka hadduu ilaahay u niyoodo magacii ilaahay u niyoodo ama uu ilaaq dhaarta waa ku guntamaysa haddii waxa weeyaan aanu magacu ilaahay haalib u ahayna yuطlaqu calى اllah وcalى gayr اllah calى الsawa maala si sima loogu ilaaqo sa alxay iyo alcaliim iyo kuwaas haddii magacii ilaahay uu u niyoodo ayuunbaa dhaartu ay ku guntamaysa hadduu ilaaqo oo aanu ilaahay cid kale toona u niyoon ama uu cid kaleba u niyoodo dhaari ku guntami mayso ifadiina waa saasoo kale aw sifatinoo takhtasu bililaahi buu yihi ifadu hadday tay sife ilaahay unu gaaro cid kaleba aan lagu sifayn karin haddii lagu dhaarto dhaarti waa ku guntamaysa sida wacadamat ilahi baan ku dhaartay wacizat ilahi baan ku dhaartay walxayi aladii laa yamuutu baan ku dhaartay bui hadday tahay sifadu sifo yuطlaqu calى اllah calى gayr اllah lakin ilahay u haalibana hadduu sifadii ilahay u niyoodo ama u ilaaqo waa ku guntami haddii ilaah iyo cid kale lagu ilaaqo calى sawa oo aana ilaahay haalib u ahayna waxay dhaartu ku guntami uun haddii uu sifadii ilaahay u niyoodo hadduu ilaaqo xataa ku guntami mayso marka tafsiilkaasaa gelaya waxaa kaloo dhaartu ay ku guntamaysaa in uu shay ilaahay loogu dhowaado islaasimsiiyo sida soom ama cidqi ama sadaqo haddaan hebel la hadlo calaya inaan bil soomo ama inaan addoon xoreeyo ama saaqad intaa leeg inaan la baxo oo taasi waa dhaaroo dee kafaaradii dhaarta oo kale ayaa ka laasimaysa laakiin laa yelzamu maltazama wixii uu islaasimsiiyey laazim ku noqon maayo ee waxaa u bannaan inuu iskaba daayo oo kafaaro uu la yimaado waa nadrulajaajkii de waa nadarka fii xaali khusuuma dhaca sida haalibka xaalad la muransan yahay oo qofku shay uu iskaga mamnuucayo ama shay uu waxa weeyaan isku laasimsiinayo waxaa ka keena ay tahay wuxuu doonayo uu waayey ama wuxuu dhibsanayo oo lagu sameeyey waa nadrulajaajkii nadarkii oo dhan isagana dee xukunkii dhaarta ayuu yeelanaya bui aw nadrin waxa uu sheegay dhaartu inay laba u qaybsanto yamiinu muncaqida iyo laqwulyamiin dhaar guntamaysa waa ta markaa qasdan u dhacday ee qofku u qastiyey qalbigiisa ka soo gooday laqwulyamiinkuna waa taa carabka aan dhaafsiisnayn ee xagga qalbiga aan ka soo go-in oo wallaahi waad raacaysaa iyo wallaahi waa waad isiinaysaa iyo wallaahi waad cunaysaa iyo oo afka aan dhaafsiisnayn oo qalbiga aan gaadhsiisnayn waxba taa kama ratibmaan laa yuaakhidkum اllahu biاlagwi fii aymaanikum buuri waay wuxuu yihi qofku hadduu laba arimood israaciyuu ka wada dhaarta hal mar s inu ha wallaahi laa ukalimu haadayni rajulayn wallahi labadaa nin la hadli maayo ama laa albasu haadayni thobayn labadaa maro xidhan maayo ama laa akulu haatayni rakiifatayn labadaa xabeen roodhiya ama laxooxa cuni maayo u idhaahdo oo midkood markaa uu cuno ama uu la hadlo ama uu xidho xaggii maryaa dhaartiisu jabi mayso waa wixii uu ka dhaartay muu wada samayn oo xaani noqon maayo sidaasoo kale wixii uu ka dhaartay inaanu samayn ayuu samayntiisa cid u wakiishay nin dhaartii jabiyo dembaabay noqon maayo waayo dee isagu muu samayn wuxuu uhi wallaahi laa abiicu walaa ashtari fii hada alyowm wallahi inaanan maanta waxna iibina waxna soo iibsanahayn dabeetana qof kalu u wakiishay iibintii iyo soo iibintiiba laa yaxnaf waayo ficilka xalafa can ficli nafsihi ficilka naftiisu ka dhaartay waxaa isagu inuu sameeyo ee cid kale inay samayso kamuu dhaaran waxaa laga soo reebaa masalada guurka hadduu dha wallahi laa atasawaju hada shahr wallahi inaanan bishan guursanayn ama sanadkan ama maanta aanan guursanayn oo nin uu wakiisho guurka u aqbala dhaartiisi wuu jebiyey oo guurku arrimaha kale waa ka duwan yahayo qofka guur loo wakiishaa waa maxdu safiir safiir barax tiran weeye walihaada markuu aqbalayo gabadha guurkeeda markuu ijaabku dhaco qabiltu nikaaxaha odhan maayo ee qabiltu nikaaxaha lifulaani buu odhan isagiiba ku xawilaya guurkeeda hebel baanu aqbalay buu odhanaya oo hadduu idhaahdo guurkeeda waan aqbalay dee isagaa guursaday bay noqonaysa hebel baanu aqbalay buu odhanaya laakiin waxyaabaha kale sida iibka iyo iibsashada iyo kirada iyo hebelkii inuu sheega kuwa shardi uma aha oo wakiilka xagga xoog badan masaaisha kale wuxuu odhan karaa bictuka bikada intaasaan kaa siibu qofka ku odhan karaa kii wakiishay isagoo sheegin ishtaraytu bikada oo isagaa dee qaa'il maqaam almuwakil laakiin guurka isagu waa ka duwan yihi marka guurka laga soo reebaa masaladaasa minhaajkaba ku taalla waaye wuxuu yihi kafaaratu lyamiini dhaarta kafaara gudkeedu cidqu raqaba addoon xoraynteed weeye raqabadaasi oo addoon xorayntii wey qof addoona raqabadaasi oo muminatin ah mid muminada oon gaalo ahayn oo saliimatin ka badqabta min macyaba wax markaa iin u yeela aw casharatan ama toban tobankaasoo tamaskanuu miskiinoobay ayuu qad addaa siin min haalibi alaqwaati quudadka beledka haalibka u ah ayuu muddan muddan mudmud uu ka siin doonaa aw kiswatan ama radbeel ayuu waxa weeyaan siin doonaa waa cadfun calaa muddan muddan aw yuadiihim ama wuxuu siin doonaa tobankaa miskiin kiswatan buu siin doonaa radbeel taxsulu kiswadu waxay ku xaasilaysaa bimaa yusamaa waxa lagu magacaabo kiswatan kiswa waxa lagu magacaabo thawban thawb ahaana mara ahaana qaba'ana koorhkii dheera xagga dambe ka furaa wey aw rida aw ridan aw ridan aw ridaa'an ama go'a aw farwatan ama mara hara ka samaysana wa caajizun ka arrimahaasoo dhan kari waaye addoon xorayntii toban miskiin raashinsiintood oo mid walba mud la siinayo toban miskiin in mid walba wax maro la siiyo yacnaa la xidhan karo oo kiswo loo yaqaano curfi ahaan intaaba hadduu kari waayo saama wuu soomi doonaa halaathan saddex maalmood buu soomi doonaa karaqiiqi sida hadduu kari waayo addoonkii weyaan macnu kaan yacjiz can raqiiq waa tusaale un walafdalu sida wanaagga badanna alwila saddex maalmood soomkooda waa inuu xidhiidhiyo wajaaza waxaa bannaan atafriiqu kala geyn saddex maalmood oo markaa maalmo aanu soomin ay udhexeeyaan inuu ka dhigaana waa bannaantay waa dhaartii qofku hadduu jebiyo wixii uu ka dhaartay uu sameeyo ama wixii uu ku dhaartay samayntiisa uu samayn waayo waajib mukhayara baa dushiisa oo arrimo ayuu kala dooranaya alxaaniu aw muriidu lxinth ka dhaartii jebiyeyba ama doonaya inuu jebiyo oo kafaarada waa laga horeysiin karaa waa laga horeysiin karaa kafaarada waxaa loo yaqaano xinhiga laakiin dhaarashadaa laga horeysiin karin dhaarashadu waa sababtii xinhiguna waa sharigii wayajuusu taqdiimu shay calaa sharihi bacda xusuuli sababihi shayga shardigiisa waa laga hormarin karaa mar haddii sababtiisu ay xaasil ay noqoto addoon inuu xoreey qof addoona addoonka waxaa shardi a inuu yahay qof muumina kaafir geli maayo aayadda kafaaratulyamiinka laguma sheegin laakiin muطliqeeda waxaa lagu xambaaray muqayadka raqabada lagu sheegay fii qatli اkhata fii suurati الnisa oo saliima ah raqabadaasi waa inay noqoto mumina saliimin waa inay noqoto waa inay ka badqabto ceeb oo yukhilu bilcamali walkasb ceebtaana daabitkeedu waa ceeb markaa dhimaysa qofka shaqadiisii iyo tabcashadiisii waayo xoreyntani waa qurba wax ilaahay loogu dhowaanayo qurbadana laa yuqbal fiiha almaciib wax ceebaysa lama aqbalo sida udxiyada iyo zakaat lfitrida iyo zakada iyo markaa kuwaasay la mid tahay ama toban miskiin buu mid walba mud haalibu quutulbeledka ka mid a ayuu siin doonaa oo inuu mud ka yar siiyaa ka gudi mayso toban ka yar inuu midkiiba mud siiyaana ka gudi mayso amaba se toban miskiin buu mid walba siin doonaa wax kiswo la ydhaa yanaa maro shardi maa isku joog iyo mariyo dee bedlad hal mar la wada xidho shardi maa midbuu cimaamad siiyey midbuu shaar siiyey midbuu garan siiyey midbuu koor siiyey midbuu surwaal siiyey midbuu khamiis siiyey waa ku filanta iyada looma shardiyo an takuuna min kiswati khaalib اlbalad shardi maaha hadduu intaa midnaba awoodi waayu saddex maalmood soomayaa buu ku yihi caajizuna cama dukira ka raqiiq sida addoomihii saama alaaa saddex maalmood soomi saddexdu inay xidhiidhsanaadaan waa wanaagsan tahay khuruuja min alkhilaaf alcilmiga qaarkood baa waajibiyey laakiin waa bannaanta inuu kala geeyo wajaaza tafriiq waa kaa ku yidhi markaa tani maxayna dareensiinaysa waxayna dareensiinaysaa xoola in lagu bixiyo qurubaadka ayaa soomka ka fadli badan waayo dee xooluhu waa nafci nafcigooda mutacadi oo cid kala gaadhaya soomkana nafcigiisa ayaa qaasira marka markuu kari waayo wixii xoola ahaa ee addoon lahaa ee raashin lahaa ee dhar lahaa ayaa markaa loo ogolaaday inuu ku kafaaro guto saddex maalmood soomkooda baabu nadr nadarkiibuu u baabi nadarku luqatan oo alwacdu bikhayrin aw shar qofku waa inuu ballan qaado khayr ama shar sharcanna waa iltizaamu qurbatin lam tatacayan waa qofku inuu islaasimsiiyu isa saaro wax qurbo ilaahay loogu dhowaado oo aan isaga fardulcayn ku noqon si gaaraan isaga ugu waajibin sida maalmo soomkood ee rabadaan aan ahayn ama sadaqad bixinteed aan sekadii waajibtay ahayn ama salaad tukashadeed salaadii waajibka aan ahayn oo uu idhaahdo lilaahi calaya an asuma min hada shahri casharata ayaam ilaahay waxaan dushayda u saaray bisha inaan toban maalmood ka soomo ama dee waxaan ku nadaray inaan bishan oo dhan salaatuleyl inaan tukado marka nadarku waa qurba bay leeyihin waa kuwa oofiye waa ka ilaahay ammaanay yuufuuna binadri wayakhaafuuna yowma kana sharu mustaiira ilaahayna waa amray dadka walyuufuu nuduurahum buu nadarkooda ha oofiyaan rasuulku wuxu man nadara an yuiica allaha falyuichu waman nadara an yacsiya allah falaa yacsi walaa nadara fii macsiyat illahi buu hi nebigu calayh isalaatu wasalaam marka waa qurbo xadiidka ibnu cumar ee muslim uu wariyey uhi naha annabiyu can الnadr waqaala inahu laa yaأti bikhayr wainama yustakhraju bihi min albakhiil waxay leeyihin nadarka xadiidkaasi uu ka hadlaya nadar oo dhan maahe waa nadru lajaaj nadrulajaajku waa waa nadarka qofka dee cadhadu iyo dooda iyo muranku uu ka keeno weeye oo wuxuu doonayey markuu waayo dee uu ku nadro ama wuxuu dhiibsanayey uu lahaa iga daaya marka laga day waayo ku dhaco waa kaasaa loo jeedaa bay yidhahdeen wuxuu yidhi nadar haddaba muxuu ku guntamaa yelzamu waa laazimaa nadarkii waa guntamaayo mid oofintiisu ay waajib tahay buu noqdaa biltizaamihi buu ku waajibaa qofku inuu islaasimsiiyo u isa saaro liqurbatin wax ilaahay loogu dhowaado oo laa waajibil cayni qurbadaasi oo mid fardulcayn aan ahayn wa dil ibaaxati walaa dil ibaaxati mid mubaaxnimo u saaxiiban aan ahayn oo nadar goormuu laazimaa waa qofku markuu isa saaro shay ilaahay loogu dhowaado sida sadaqad addoon xorayn salaad sowm kaasoo aan fardulcayn isaga ku ahayn shay mubaaxana aan ahayn oo shay mubaaxa dee qurbaba ma aha shayga mubaaxa wuxu uhi lilaahi calaya sadaqa ou lilaahi calaya cidqu cabdi ama lilaahi calaya salaatu rakcatayn ama sawmu shahrin ama calaya kadaa buuhi lilahiba ma raacinba mar haddii waxa uu ku nadray uu yahay shay qurba ah ilaahay loogu dhowaado fardulcaynna aan ku ahayn nadarkii waa laazimaya waa guntamaya haddii shaygan uu ku nadray uu yahay qurbaba ha ahaadee shay fardulcayn ku ah nadarkii ma guntamayo oo wuxuu ihi tusaale ahaan lilaahi calaya an asuuma shahra ramadaan awalba faral bay kugu ahayd ayaa kaa abaashaday wey nadar guntami maayo ama lilaahi calaya an usaliya asalaata almafruuda ilahay waxaan ugu nadaray salaadaha faralkaa inaan tukado lilaahi calaya an atruka azina aw asariqa aw shurba alkhamr aw alghiiba aw inamiima nadar guntamo kaasi noqon maayo shay mubaaxa hadduu ku nadaro nadar guntamo noqon maayo oo wuxuu yihi tusaale ahaan lilaahi calaya an aakula fi hadihi اleyla kibda ilaahay waxaan ugu nadaray caawa inaan beer cuno de waa shay iska mubaaxa hadduu cunayo beerkii hadduu iska daynayaba labadu waa u siman yihin waxaasi nadar guntamo noqon ma waa iska laqwi weeye maxaad ilaahay beerkaaga iyo arakowgaaga kala dooranaysa iska cundee ku yar adoon ilaahay magaciisa la xidhiidhin ya waxaasi nadar noqon maayo waaye bilafdi buu ku guntamayaa buu ihi dhawaaqii in callaqahu hadduu ku xidho binicmatin nicmo xaadiثatin mid soo darisaya aw indifaaci niqmatin ama balaayo difaacankeedu ku xidho aw najaza ama uu jaro annadra nadarkii isagoo waxba aan ku xidhin kaan yaquul asr lilahi calaya sadqa ilaahay dushayda waxaan u saaray inaan sadaqad la baxo nadrulmacaasi nadarkii macsiye lagu nadrayna laysa shay ay laysa shay-an waxba maaha waman yucaliq buu ihi ka ku xidha ficla shayin shay samayntii bilghadabi cadho sababteed ugu xidha aw tarka shayin ama shay ka tegistii ku xidha biiltizaamihi islaasimsiinta uu islaasimsiiyey alquraba waxyaaba ilaahay loogu dhowaado in wujida haddii la helo almashruuطu wixii uu shardiyey dee uu ku xidhay qurbadaas alzim laasimsii man xalafa kii dhaartay oo nadarkan dee xukm اlyamiin buu leeyahy lihaada buu kii nadray mid dhaartay ku sheegay kafaaraة اlyamiini laasimsii dhaarta kafaaradeedii mila maa salaf xaalo ay tahay kafaaratulyamiinkaasi tii soo hormartay ee baabulyamiin kusoo hormartay oo kale hore lagugu sheegay haddaba halkana wuxuu inoogu sheegay nadarku inuu ku guntamayo bilafd niyo qura ku guntami maayo laa yancaqidu biniyati kagayrihi min alcuquudi wاlxuluul cuquudda heshiisyadii xuluul wax la furaya sida talaaqi oo kale iyo niyo qura kuma guntamaan waxay ku guntamaan lafdiba ayaa shardi u ah hadduu naatiq yahay weeye dee qof markaa hadalku u furan yahay haddii kalena ishaarada mufhimkaa ayuu ku guntamaya haddaba nadarkii qaybuu leeyahay guud ahaan fuqaha shaaficiya nadarka waxay u qaybiyaan laba qaybood nadru lajaaj iyo nadru tabarur nadru tabarur waa nadar qofka waxa ka keenay aanu ahayn cadho iyo muran iyo waxaas uu doonayo uun shaygan uu ku nadray inuu ilahay ugu dhowaado haddaba nadru tabarurku labuu u qeybsamaa munajas iyo mucalaq buu u qeybsamaa mid wax ku xidhay shardi uga dhigay sida inuu yidhaahdo in shafa allahu mariidii falilaahi calaya an asuuma alaaata ayaam qofkaa iga xanuunsanaya hadduu ilaahay shaafiyo ilahay waxaan ugu nadaray saddex maalmood inaan soomo cadho iyo cid is haystaan iyo midnama jiro waa nadru tabarur laakiin waa mucalaq wuxuu ku xidhayo dee xusuulu shifa limariidi qofkaa ka xanuunsanaya inuu u bogsado ka munajaska ina isagoo waxba aan ku xidhin buu isku iska yidhi lilaahi calaya an atasadaqa bimiati dolar maala ama bikiisin min alurz ama bikartoonin min atamr ilahay waxaan ugu nadray inaan sadaqadaysto waxaas wuxuu ku xidhay ma jirto waa nadr tabarur mulaqa weeye tabarurku waa alab lbir manaa waa qurbo maxdiya weeye wax ilaahay ugu dhowaanayo barax tiran labadaa guud ahaan maxaa la isku idhahdaa nadru he tabarur ee mucalaq iyo munajasun bay uqeybsamaan nooca saddex labaad waa nadru lajaaj lajaajku waa alkhusuuma waa muranka iyo isqabsashada marka waa nadarka ka dhasha muran iyo isqabsasho kaasaa la dhahda waxawya nadru allajaaj waa kan u dambe ui waman yucaliq ficla shayin biاlgadb aw tarka shayin biiltizaamihi اlqurab nin bay murmeeno markaasaa wuxuu yihi in kalamtu fulana falilaahi calaya an atasadqa bishati ama an atasadqa bikhamsiina dolaara cadhadaa ka keentay moogta marka waa nadar ka hore oo ah nadru tabarur waa iltizaamu qurba hadduu yahay nadru mujaazaat weliba ka mucalaqa ah wuxuu ku xidhay wuxuu ku doonayo waa iltizaamu qurba fii muqaabalati maa yargabu fii xusuulih waa shay qurbaa oo ilaahay loogu dhawaado dusha u ridanaya waxaana muqaabil uuga dhigayaa waxa uu doonaya inuu xaasilo laakiin nadar kan la dhaha nadrulajaajku waa nadar cadho iyo muran iyo khusuumo iyo waxaas ka dhasha wuxuu doonaya baa seegay taasee nadar ka keentay ama wuxuu dhibsanayey ayaa ku dhacay oo taas ayaa nadar ka keentay haddaba labadaa nadar nadarka waxa w nadru tabarurka maxdiga iyo nadrulmujaazaadka oo nadarka mucalaqa ah iyo nadarkan la idhahdo nadru lajaaj cinda shaafici way kale axkaam duwayn nadru lajaaj xukmuhu waa xukmu lyamiin dhaarta ayuu la xukumaya agtooda oo dhaarta siduu la xukumiyey haddii wixii uu dhaco wixii de uu nadarkiisa uu ku xidhay ama wixii uu ka nadray ama uu ku nadray hadduu dhaco inuu wixii uu ku nadray sameeyo ee dee qurbada ahaa iyo inuu iska daayo oo kafaaratulyamiin uu la yimaado labadaasaa u furan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam yidhi kafaaratu nadri kafaaratu lyamiin sida muslim uu ku wariyay saxiixiisa kaasay markaa ku xambaareen shaaficiyadu kan markaa nadru taaca ah ama nadru tabarur ha noqde ama nadru mujaasaat ha noqdee isaga waxay leeyihin xukm lyamiin ma laha waa hadduu mucalaq yahayna wixii uu ku xidhay daacada marka uu dhaco daacadii baa laga rabaa haddii marka horebana ama tabarur maxdiya u ahaana daacadii baa laga rabaa oo kafaara meesha ma geli karto uma door lahaa kafaaro gudasho inuu dee kari waayiyo mooyaane masale kale taas wuxuu yidhi markaa kamaa bihi sida isaga afta uu fatwooday alimaamu imaamka shaafici shaafici ahaa wa bacdu asxaabin asxaab barhkood asxaabtaasoo lahu shaafici u sugan ka raafici weeyaane ay fatwoodeen ama anawaawiyu miyaa faqaala wuxuu yidhi khayira dooransii kaa nadarkiisu nadru lajaaj uu yahay maa beyna takfiirin dooransii kafaaro gudasho iyo wamaa shay samayntii qad nadara uu ku nadray markaa qowlka shaafici iyo bacdu asxaabi ka raafici waxay leeyihiin waa kafaara un mar walba kafaara un baa ku waajibaysa mar haddii wixii uu nadarkiisa ku xidhay nadarkii cadhadu iyo muranku ka keenay wixii uu ku xidhay mar hadduu xaasilo lakinnahu wuxuu leeyahay maya kafaaro iyo wixii qurbadii uu islaasamsiiyey labadaasuu kala dooranaya dee muctamadkuna xataa fi lmadhab waa qowl nawowi raxima اllahu tacaala waa qowlka nawowi wamuطlaqu اlqurbati buu yidhi wanadru nadarkii bimuطlaqi اlqurbati wax ilaahay loogu dhowaado qurbaa oo sii daysan oo aan qaydnayn lagu nadraa nadrun waa nadr nadarkaasi oo lazima oo laazimay walilaahi calaya salaatun buu hi waa qurba mulaqa sooma tire ma sheegin lilaahi calaya sawm lilaahi calaya sadaqa waa qurba mulaqa ayuu ku nadray waa nadar horta laazima oo guntamaya nadarka noocaasi ah yancaqid maxaa haddaba ku waajibaya qofkii nadarka mulaqa ku nadray waxaa ku waajibaya nadarka mulaqa kii ku nadray shaygaa uu ku nadray intiisa u yar oo salaad mulaqa buu ku nadro tiro aan u sheegin inta salaad u yar baa ku waajibaysa oo ah ragcataan oo weliba isagoo qaa'ima u tukado oo waxaad odhan kartaa salaad miyaanay ragcad u yarayn oo witriya maya annadaru yuslaku bihi maslaka waajib sharci laa jaa'izi nadarka waxaa la mariyaa wadada shayga fi sharci waajibay shayga fi sharci ku banaan wadadiisa lama mariyo ma ma haddaynu maslaka jaa'isa sharci la mari lahayn ragcad quraynu ku gaabsan lahayn waa ragcad qura dee waa ilaahay lagu taqarubi karaa gaar ahaan habeenkii sujuud qura se ilaahay looguma taqarubi karo looguma dhowaan karo yaxrumu taqarubu ila allahi tacaala bisajdati min gayri sawaabin walow bacda salaati maxaa u yar laba ragcadood weliba qiyaamu ku tukado salaaddii faralka ahayd baa lagala mid dhigaya taa uu ku nadray cidqina maxaa u yar waxaa u yar wixii kafaaro qofka ay ugu xaasisho kafaaro gudasho sadaqadna maxaa u yar waxa u yara maal loo yaqaan hadduu sadaqadun ku nadro aan waxa uu bixinaya aanu sheegin waxa u yar aqalu maa yutamawul waxa u yara maal laga dhigto la maalaysto ayuu bixinaya walihaada wuxu uhi nadru salaati salaadii marka uu ku nadro ama nadru salaati salaadii nadarkeedu nadarkii uu salaadun ku nadray ragcataani weeye laba ragcadood oo qaa'iman xaalo uu taaganya waxa weeyaan uu tukado oo laba ragcadood ka yari ka gudi mayso waalcidqi wa nadrulcidqi nadarkii xore inuu ku nadraynaa maa shaygii weeyaan qad xasala xaasiliya kafaaratan oo addoon kafaaro gala oo uu ku kafaaro gudan karo markuu xoreeyun buu nadarkiisii oofiyey wa sadaqatin wa nadru sadaqatin nadar uu sadaqad ku nadray mutlaqayna aqalu maa shayga u yar weeyaane tumuwila laga maal dhigto kitaabu alqadaa kitaabkii xukumka weeyaan kan alqadaa waa alxukm maca alilzaam walimdaa xukumka laazimin iyo fulini ay la socoto waa alikhbaaru bilxukm maca alilzaami walimdaa waa xukumkii masalada in loo sheego dadka gaar ahaan ishaysta de waa inay khusuuma ka horeyso kaasoo ay la socoto markaa fulin fatwadeedu waa ka duwanta waa alikhbaaru bixukmi sharciyin liman sa'alahu xukum sharciga in loo sheego ciddii weydiisay ciddaa u sheegaysa haddaba yaa qaadi noqon kara wuu ku bilaaba horta in dadka qaadi loo sameeyo waa waajib weliba dee qudaadu ay isu dhadhowaadaan si ay dadku u gaari karaan yaa qaadi haddaba noqon kara wa inamaa yeliihi waxaa qadaaga qabanaya muslimun muslimkaasi oo dakar lab ah mukallafunaa mid miyir qabo qaangaada xurun xor ah samiicun mid wax maqlayo duu basarin arag u saaxiiboo wax arkaya duu yaqdatin soo jeed iyo foojignaan ku sifaysan cadlun ah faasiq aan ahayn wa naatiqun mid hadlaya ah wa an yacrifa baa shardi u ah qaadiga axkaama alkitaabi wasunna sunnaha iyo kitaabka axkaamtooda inuu garanayo wa luqata luqadii carbeedna inuu garanayo naxwiya sarfiga waalkhulfa khilaafkii culimadana waa inuu garanayo maca ijmaacin ijmaac garashada iyadoo lala qabo wa uruq alijtihaadina waa inuu garto wadooyinka ijtihaadka loo maro bilanwaaci maca lanwaaci noocyadeeda loola qabo oo caam iyo khaas iyo naasikh iyo mansuuq iyo mujmal iyo mubayan iyo waxaaso dhan waa inu garanayo waaye wayustaxabu waxaa la suneeyaa kaatiban an yakuuna inuu noqdo qaadigu kaatiban mid wax qori kara shardi maahe wayadkhulu wuu gelayaa qaadigii meeshii loo magacaabay bukrata alithniini buu gelaya maalinka isniinta subaxnimadiisa wastan wayanzilu wuxuu ku degaya haddaan meel loo cayimin oo loo diyaarin wastan beledka iyo magaalada dhexdeeda meel bartankeeda wa majlisulxukmi meesha dadka lagu kala xukumayaana yakuunu wuxuu ahaanayaa baarisan meel dadka u muuqato qof waliba uu soo uu arki karo u soo garan karo mutasican buu ahaanayaa meel ballaadhan oo dadkaan cidhiidhi ku ahayn xaajizan oo ka celinaya dadka min wahji xarin kulayl hadowgii ka celinaya kulayl hadowgii kadalika qabowgiina ka celinaya yukrahu waa la karhaa buu hi bilmasjidi alqadaau garsoorkii bilmasjid masaajid dadka loogu garsoorayey xayu meel baa la karhaa qusida loo qastiyey xukmun oo halkaa in dadka lagu kala xukumaaba loo qastiyeyba khilaafa maalikin arinkaasi xaalo uu yahay mid khilaafsan qowlka maalik iyo wa axmeda qowlka axmed waayo qaadi waxaa noqon kara bu uhi qofka sifaatkaa laga helo muslim ila gaal lama aamini karo faasiqi baaba leeyahay laga daaya maxaad gaal umalayn diintiina dadka in lagu xukumaa la doonaya laba waa ay noqdo dumarku qaadimo noqon karaan laa yuflixu qowmun walow amrahum imra'a liibaani maayeen qowm taladooda u dhiibay ruux dumara ta kale gabadha arrintaasi dhib iyo kadeed bay ku tahy inay rag dhex gasha iyo inay kor u dhawaaqda iyo inay hanjabta iyo mashaakil bay arrintaasi la gelaysa qof miyir qabo qaangaada waa inuu noqdo oo qof waalan ama yaroon qaangaadhin dee iyagaban cibaaro lahayn oo loo talinaya xor waa inuu noqdo addoonkii sayidkiisu u xanibay qof wax maqlaya waa inuu noqdo suu u maqlo dadka dacwadooda iyo waxay isu sheeganayaan qof wax arkaya waa inuu noqdo suu markhaatiyaashu u arko suu u kala arko waxa weeyaan muddaciga muddaca caleyh duu yeeqda waa inuu qof soo jeedo oo foojigan maaha inuu noqdo qof muqafal oo dhoohan oo hadalku hoos maraya oo wax la yidhiba aan dabdin ahayn oo marba isagoo dacwaddii ku jira odha bal igu celiya keeba muddaciha keebaase muddaca caleyhi ah kaasoo kale qaadi noqon maayo waayo waxaa kaloo shardiya inuu yahay cadli oo faasiq arrimaha laguma aamini karo naatiq waa inuu yadda suu xukumka ugu dhawaaqi karo qof hadlaya waa inuu garanayo ila kitaab iyo sunnun baa dadka loogu garsoori karaaye waan ixkum baynahu bima anzala allahu buuhi ilaahay waxaan ahayn diintaa ilaahay uu soo dejiyey dadka in lagu xukumaa ma banaana ilaahay baa subxana wa tacaala nebi maxamed ku yidhi waan ixkum baynahum bima anzala allah waxaad ku kala xukumtaa e aad ugu garsoortaa wuxuu ilaahay soo dejiyey waxa ilaahay uu soo dejiyey oo kitaabka iyo sunnaha ah waxaan ahayn dadka in loogu garsooraa ma banaana oo ilaahay baa subxana wa tacala yihi waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaaika hum lkaafiruun faasiquun dhaalimuun ilaahay wuxuu ku daray sifaadka munaafiqiinta inay marka loogu yeedho isku xukumka kitaabka iyo sunnaha inay ka jeestaan iyagoo iimaan sheeganaya oo meelo kale waxa weyan ay u xukum doontaan markaa qofka la yidhaahdo waar kaale shareecada laynuu kala xukumee ee diida ee yidhaahda maya maxkamadda qaanuunkan anuu ku kalsoonahay waa munaafiq suu yihi shekhu lislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala fii kitaabihi assaarib lmasluul oo waxaa sharcigii u diiday ee u geeyey wax sharciga ilaahay khilaafsan waxaasi waa nifaaq wey qalbiga kaga jira qof jaahil oo kitaabkiiyo sunna aan garanayn qaadi iyo garsoore in laga dhigaama banaana ka irmankan qawaaniinta siduu doonaya u yaqaan waayo dee wax kitaab iyo sunna aan in laysku xukumaa aan banaanayn kaan garanahayna dee qaطcan wax kalooda ku xukumaya walihaada baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay qudaada iyo garsoorayaashu inay saddex yihiin qaadiyaani fi nnaar wa qaadi fi ljanna laba garsoore oo naarta gelaya iyo mid jannada gelaya labada naarta gelaya mid waa jaahil isagoon diintii garanay mu dadkii kala xukumay haba saxabee waxaan aan u banaanayn buu sameeyey garsoor baan uma banaanaynba taasuu naar ku gelaya ka labaadna waa ka xaqi isagoo garanaya khilaafay oo dee dulmi iyo jawr xukumay ka jannada gelayaana waa mid garanaya shareecadii kuna xukumay aan baalmarin marka arrintaasi qadaaga iyo garsoorka waxaa in badan dhulka islaamka maanta shardi looga dhigaawn ninku inuu bartay qawaaniinta qawaaniinta iyo xeerarkuna qaybay leeyihin haddii shareecada ay khilaafaan oo xukumkii shareecada ay khilaafaan waa baatil sida uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam fi xadiidi caaisha fi lbukhaari wa muslim ayumaa shardi laysa fi kitaabi illahi fahuwa baatil wain kaana miata shard shardi kasta oo xukumka ilaahay khilaafsan kitaab allah xukm allahi baa looga jeeda laysa fii kitaabi illaahina loogama jeedo shardigu laftiisu bixuruufi inuu kitaabka ama sunnaha ku soo arooro ee waxaa looga jeedaa khilaafsan marka xeer iyo qaanuun iyo qodob kasta oo khilaafsan ilaahay xukumkiisa waa baatil boqol jeer haddii la mariyo golo wakiilo iyo golo guurti oo madaxweyne uu saxiixo oo lagu celceliyo oo la adkeeyo oo la ta'kiidiyo waa waxba kama jiraan wax macno haba yaraatee uu leeyahayna ma jirto xeerkuse haddii shareecadii uu waafaqsan yihi oo shareecadii aanu khilaafin isagu baail maaha waayo dee shareeca lafdan yaanu shareeco waane macnan buu shareeco u yihi oo tusaale ahaan dee xeer baa lagu qoray qofka khamri caba afartan jeedal baa lagu dhufanaya sida xeerka daroogada dee imika ku qoran te waa xeer xadiidkii nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo qadaagiisi iyo xukunkiisii waafaqsan kaasi dhib ma leh laakiin mushkilada xeerarku waa maxay mushkilada xeerarku waxa weeye xeerarka in badan oo dowladaha ka midii uma qaataan inay sharcigii ilaahay yihiin oo lama taabtaan ay noqonayaan waxaa loo qaataa un aqlabiyadii baarlamaanku inay u codaysay walihaada waa mucaradu litakhyiir shareecada haba waafaqee muxuu u bandhigay in la bedelo oo berri baarlamaan kale hadduu yimaado xagga kale uu ka rogo ila wixii cid unbaaba la gelinaya xeer kastana waxa weeyaan waxaa furan marka qawaaniintooda la eego in wax kabedel iyo dubi eegis lagu sameeyo war afartankan jeedal waxay naga daaya adduunyadii nagu soo eegane maxaynu samaynaa waynu yaro xidhaynaa ka khamri cabe waxa weyaan ay ku caddaato sidaa in loo bedelaabaa suurtowda walihaada xataa haddii shareecadii la taqniininayo oo qaab xeer laga dhigayo waa in shareec ahaan loo qaato waxan inuu xukumkii ilaahaye oo aan la bedeli karin oo sidiisa uu ahaanayo ilaa yowm alqiyaama oo kii yimaadaaba aanu bedeli karin waa inay sidaasi noqoto laakiin haddii loo qaato aqlabiyadiibaa u codaysay oo taageertay oo qura waana wax u bandhigan in la bedelo taasi sharcigii ilahay noqon maayo kaasi haba waafaqee sharcigii ilahay noqon maayo sharci inuu sharcigii ilahay yahay looma qaadan marka dadku fi hadihi lmas'alana waa arafaani wasat dadka qaarkood haddaad xeer iyo qaanuunba soo hadal qaado sas bay ka qabaanoo inaad gaalnimo ku hadashay bay markiiba u qaadanayaan haddaad tiraa xeerka shareecada waafaqsani xaaraan maaha maxaaba xeer inoo geynaysto shareecada taal bay ku odhanayaan shareecada haddii meel lagu qoro awalba kutub bay ku taaleeye dee intaa dembi ku noqon mayso haddii shareec ahaan loo qaatay shareec ahaanna loogu dhaqmayo in shareecadii tahay loo qaadanayo loogu dhaqmayo dadka qaarkoodna waxa weeyaan xeerarkan iyo waxaanaa la weyn xeerku hadduu meelun xataa shareecada kaga soo dhawaadu kasoo qoorsado xataa shareec ahaanba yaan loo qaadan waxay ka dhigayaan in shareecadii lagu camal falayo lagu dhaqmayo almuhim ilaahay kitaab dhammaystiran buu inoo soo dejiyey oo masaalixdeena iyo danaheen oo dhami ay ku dhan yihiin haddii kitaabkaa la qaato danaheennaynu ku hanuuniyo wanaagyadeenna se ilaahay yidhi ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam haddii la khilaafana adduunyadana waa lagu bayhoofi aakhirana meel daran ayaa laga dhici doonaa waay marka wuxu uhi yacrif axkaam alkitaabi waasuna luqadii waa inu garanayo kitaabkiiyo sunii buu ku fahmaya khilaafka culimadu waa inu garanayo ijmaaci waa inu garanayo si aanu u khilaafin turuqu lijtihaad ile xawaadis iyo dhacdooyin cusub baa soo maraya waa inuu garanayo dee si uu ijtihaado oo qaadiga waxaa shardi u ah inuu cilmi leeyahay u qura maahae mujtahid waa in noqdo darajatulijtihaad gaadhay waxaas xaggee yaalaan maanta mujtahidiinimo beledka inaan joogin baa laga yaaba alamithal falamithal way markaa noqonaysa waxaa la sunneeyaa buu yihi inuu kaatib noqdo shardi maaha oo nebiguba calayhi salaatu wasalaam qaadigu u sarreeyey buu ahaa qoraalkana ma aqoon laakiin waa sunne si dee aanu mar walba cid wuxu qorta aan ugu baahan meesha qaadi ahaan loogu magacaabay wuxuu yidhi subax isniineed buu gelaya daliil sheegayaa ma jiro hijiradii nebiga iyo maalintuu madiine galay waxaas uga qiyaas qaateen taasina wax muwaafaqatan u dhacay weeye nebigu kuma talagelin dee inuu maalin gaara galo oo gelisteeda uu ku cibaadaysanayo waa inuu dego beledka dhexdiisa haddaan meel dee maxkamadoo loo sameeyaana jirin meesha magaalada ama degmada garsooraaan loogu magacaabay bartankeeda meeloo dhinac walba laga soo gaari karo daamahoo dhamiba ay u iman karaan waa inuu dego majlisulxukmigu halkuu xukumka u fadhiisanayo maxkamadii waa inay noqoto meel muuqata oo yahtadi ilaaha kullu axad qof waliba uu soo garan karo meel ballaadhan oo dadka aan cidhiiri ku ahayn waa inay noqoto waa inay noqoto meel kulayl iyo qabow iyo waxaasoo dhan dadka ka celinaysa xaajisan ay maanican masaajidka ma ma laga dhigi karaa goob garsoor shaaficiyadu waxay leeyihin waa makruuh waayo dee buuq iyo sawaxan iyo muran iyo waxaasaa dhacaya mar haddii meeshii maxkamad noqoto lagu gar qaadayo masaajidkana de waxaa ka ilaaliya baa la yidhi laakiin maalik iyo axmed waxay idhahdeen maya shaaficiyadu waxay leeyihiin haddii loola qastiyey makruuh noqonaysa laakiin haddii ay ku qabsato uun qaadigii oo isagoo de masaajidka dhex fadhi u la isula yimaado oo la dhahdo noo gar qaad oo deetana halkaa ugu gar qaado dhib ma laha iyada taasi dee marar yar bay dhacdaa taasi wayukrah waxaa kaloo la karhaa buu hi nasbu bawaabin albaabka mid u taagan inuu samaysto waddada ka celinaya waxaajibin iyo mid isku gudbaya oo dadka ka celinaya inuu samaysto waa kala dambeeyaan dee oo askarigii albaabka ishe taagnaa iyo sagartiyeerkii isaguna albaabkan dhexe taagnaa xoghayntii labadaa inuu samaysta waa makruuh buu leeyay bilaa cudur cudurdaar la inuu samaysta wailaa cudurdaar hadduu jirana faamiinan falyansib ha magacaabo bawaaban waxaajiban oo amiinana mid aamin oo cadliya oo dee dadku warkooda ay ku aamini karaanoo garsooraha ka shisheeya u gaadhsiin kara oo caaqilanna ah mid waxa weeyaan caqligiisu dhamaystiran yahay oo looma jeedo midaan waallayn taasi iyadu inaanu waallaan waaba waajib oo inuu mihir qabaa dee waaba shar sidan hore usoo aragna lakiin caaqilka waxaa looga jeeda alladii kamula caqlu kamaalu caqli baa looga jeeda waa inuu leeyahay caqli ka celinaya waxyaabaha liita ee hooseeya si inuu dadka qabyaalad iyo weji garasho iyo shilimaanu ka qaadayo iyo waxaa inuu qaar kusii daayo qaarna uu ku hor istaago waa inuu leeyahay marka cudurdaarku wuxuu noqon karaa dee se imikaba maxkamadaha ka jirta inay dadkii fara badan yihiin oo mar aan lagu sii dayn karin oo ay noqonayso in la kala horo cudurdaarku wuxuu noqon karaa garsooruhu ile waa bani aadamo naf buu leeyahay waktigani inuu yahay waktigii uu yaro seexanaya tusaalahaan ama uu nusaacinay ama uu cunay ama koobka shaau cabayay markaasuu odhan kara bal askari dadka iga jooji intaan yaro shaahaynayo waa cudurdaar buu leeyahay cudurdaar la-aan hadduu dadka iska xijaabo iyadoo ilaahay mas-uul uga dhigay ilaahay baa baahidiisa iska xijaabaya suu sheegay nebigu calayh salatu salam tirmidi baa wariyey wa xukmuhu buu ihi xukumistiisa maca maa shay macii uu xukumo shaygaasoo yukhilu dhibaya dhimaya dhimaya oo nuqsaaminaya fikrahu fikirkiisa iyo u fiirsashadiisa ka khadabi waa sida cadhoo kale lixadi nafsin uu cadhooday dheefta naftiise yukra waa la karhaa wa maradin oo kale weeyaan xanuun oo kale wa catashin haraad oo kale wajuucin gaajoo kale xaqninkaadi iyo saxaro cudhayoo kale weeye nucaasin lul oo kale weeye malalin weeye inay naftiisu ka soo istaagtay wax kale xukunka wa shibaacin dhereg weeye maba wuu iscamirayo maba dirganayaba xarin kulayl oo kale weeye wa bardin qabow oo kale weeye faraxin farxad badan oo kale weye aad buu u faraxsay wuxuu helay mooyaane wahamin warwar oo kale weeye waalqaadi buu hi qaadigii fii di xaaladahan dhexdooda naafidun lilxukm ay munfidu lilxukm xukumkii mid fulinaya wey macnaa midu xukumkiisu fulayo marka wuxuu leeyahay qaadigu iyadoo uu ku sugan yahay xaalad uu mashquulsan yahi fikirkiisii uu nuqsaansan uu dhiman yahay caqligiisi waa joogaa oo ma waala laakiin wax yaroo mashquuliyaa la soo dersayoo hadalka inuu si fiican u dhegeysta iyo inuu ka fikiro iyo xukumka iyo soo jeeditaankiisii dhamayska tirnaayo waxaa meesha ka saaray sida inuu cadhoonayo iyo dee kuwaa ka dambeeya u xanuunsanayaaba xumad baaba haysaba ama wuu haraadan yahay oo ninku waa gowracan yahy waa gaajoonayaaba nin qofku markuu gaajoodo madaxaaba xanuuna oo wuxuu ku hadlay wax lagu hadlay inaanu kala garama laga yaaba kaadi baa cudhaysa ama saxaro wuu luloonayaa oo marba hadalka qayb baaba dhaafaysaba hurduu yaro gelayaaba ama malal baa ku dhacayoo wuu kasoo naftiibaa dajar baa ku dhacay malalku waa dajar oo naftu waxay samayn karto inay ka maagto ay kasoo istaagto ama wuu dheregsayoo aada buu u dhergeeyo maba hadli karayaba dherega laftiisu dadka waa mashquuliyaa sida gaajaduba ay u mashquuliso ama kuleyl daran baa meesha jira berbero xagaayahoo arbaciin ay maraysa ayuu meel bilaaba rooxad iyo bilaaba mukayaf dadka ku kala xukumaya gebigiisu waa mucuurtoobba ama qabow daran baa jira ama aad buu u faraxsan yahay oo farxadda iyo hawshaasaa maankiisu ku maqanya ama uu werwarsan yahay xaaladaha isagoo ku jira dadka inuu kala xukumo waa makruuh bay yidhahdeen waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam qaadigu isagoo cadhaysan yaan waxba xukumin laa yaqdi wahuwa qadbaan buuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam kuwan kalena waa looga qiyaas qaatay oo cadhadu say u mashquulinaysay kuwanna ay u mashquulinayaan laakiin cadhada iyadoo labay u kala qaadeen waxay idhahdeen ilaahay daraaddii hadduu u cadhaysan yahay inuu kala xukumo makruuh maaha haddiise uu cadhaysan yahay dheefta naftiisa oo danihiisa u cadhooday iyo masaalixdiisa markaasay makruuh tahay inuu dad kala xukumo laakiin xadiidku wuu ilaaqay cadhada oo muu kala qaadin ciladuna labada way ku jirtaa tashwiishu fikrigu algadab lilaah iyo algadab lixadi nafsi labadaba waa ku jira waaya haddii xaaladaha isagoo ku jira wuxuu kala xukumo ka waran dele waa nin miyir qabee xukumkiisu waa fulayaa buuri waa munfidun wamumdin lahu walqaadi qaadigii walqaadi kii wax kala xukumay fii dii xaaladaha isagoo xaala uu ku jiro naafidun lxukm xukumkiisu miduu fulaya weeye halkan wuxuu kaga warramayaa aadaabta looga baahanya qaadiga wax ka mid a wuxuu yidhi taswiyat lkhasmayni labada qof ee ishaya ee kala dacwoonaya simistooda filikraabi maamuuska lagu simaa fardun wey waa faral wajaasa waxaa bannaan alrafcu mid in la sarraysiiyo bilislaami islaamnimo lagu sarraysiiyo beytka wuxuu kaga hadlayaa qaadigo labada qof ee uu kala xukumayo waa inuu xagga maamuuska ku simo meesha uu fadhiisanaya iyo siduu u eegaya iyo siduu ula hadlaya iyo waxaasoo dhan waa inuu ku simo ee inuu mid maamuus ku gaar yeelo ka kale aanu siin ma banaana cadaalad daradiisi ba halkaasay ka bilaabantayba ka kalena markaa iqadii iyo aaminaaddii waa ka dhibanaysa mid inuu salaamo oo waraysto bal war caruurtii ka war inankii hebel jaaxadii ma dhami inanta hebel ma la guursaday midna aanu juuq u odhan haba garanayee mid hadduu garanay xataa kale aanu garanayn isku si waa inuu la hadlo labadaa qof waa hadday labaduba muslimiin yihiin ama ay labaduba gaala yihiin laakiin mid waa muslim midna waa gaal ka muslim ku sarraysiin karaa buu leeyahay ka gaalka wuxuu odhan karaa halkaa dhulkan iyo adu iska yaro fadhiiso kale wuxuu odhan karaa halkan kursigan dheer dhinacayga soo fadhiiso odhan karaa muslimka waayo gaalku ikraam ma leh ikraamka guuda dee bani aadam ka dhexeeya mooyaane ikraamkii khaaska ahaa isagu male maamuuskii khaaska ahaa male ilahay baa hi waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim masaladii xal aynu ka hadlayna wey maantana waxa laga yaga ka gaalka in la waa ninkan caddaankaa meel fiican fadhiisiya waa martiya waxa in la dhaha qisada ku saabsan cali bin abi aalib iyo yuhuudigu markay alaab isku qabsadeen ee shureyx uu u garqaadayey inuu markaa cali shureyx dhinac fadhiistay yuhuudigiina dee uu halkaa kale soo fadhiistay qiso daciifa weeye laakiin waxay nagu filan dee aayaadka tilmaamaya gaalku inuu dulaysan yahay oo aanu lahayn maamuus aanu lahayn nuska qaarkood waxaa ku qoran laakiin hase yeeshee lahu waxa u banaan lahu yajuusu waxa u bannaan lahu qaadigii rafculmuslim muslimkii inuu sarraysiiyo fii majlisin uu ku sarraysiiyo meesha la fadhiyo calaa rijaali dhimam gaalada ahludimaa inuu ka sarraysiiyo halkanna wuxuu kaga hadlayaa hadiyadda qaadiga la siiyo iyo xukunkeeda hadiyat lkhasmi buu ihi qofkii qof ay muransanaayeen hadiyadiisu liman qaadi uu hibeeyo lam yactad aanu caadaysan inuu wuxuu u hadiyeeyo qabla alqadaa intaan qadaaga loo magacaabin xarim xaaraantimee qabuula maa hudiya waxaa loo soo hadiyeeyey qaadigu inuu aqbalo xarim cala alqaadi qaadiga ka xaaraantimee qabuula maa hudiya waxaa loo soo hadiyeeyey inuu aqbalo wuxuu leeyahay nin ay qof dacwadi ka dhaxayso ayaa qaadigii waxaanu u soo hadiyeyn jirin intaan qadaaga loo magacaabin ayuu usoo hadiyey inuu aqbalaa uma banaana waayo maxay iska muuqata dee inuu doonayo isaga inuu u exo sia hadiyadda uu siinayo waa iska rishwa dee waa laaluush hadiyad ba isagu ha ku magacaabee laakiin haddii markii horeba uu soo hadiyeyn jiray intaan qaadi laga dhigin wax dacwadiina maxkamadda aanay u oolin oo qaadigaasi aan u haynin hadiyadaasi waa waa aqbali karaa waayo mid mansabkiisa ku xidhan maaha amaa qofka waxaa mansabkiisa lagu siinay qofka dowladda u shaqeeya qaadi ha noqdo ama shaqaalo kale ha noqdo qofka dowladda u shaqeeya waxaa mansabkiisa lagu siinayo macnaa in mansabkiisa lagu siinayo waxaa caddaynaya awalba lama siin jirin markii la magacaabo wasiir laga dhigo ama agaasime ama qaadi ama taliye ayaa lagula soo yaacaya oo leeyahay hadiyaddanaan kuu sidna mansibkiisaa lagu siinaya ma banaana inuu qaataa inuu qaataa xaaraan bay ka timi hadaaya alcumaal ghuluul buuri nabigu calayh isalaatu wasalaam dadkaa dowladda u shaqeeya waxaa loo soo hadiyeeyaa waa xoolo xaaraan ahoo xoolihii ummaddu ay wada lahayd khaniimada ahaa ay ka khiyaameeyeen oo kale ah markaa ma banaana taas ninkii nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimi markuu sekada u diray yidhi hada lakum hada uhdiya ilaya kan idinkaa iskale kanna waa laysoo hadiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam arrintaa aad buu uga diiday afalaa jalastum fii buyuuti fi buyuutikum buyuuti aabaa'ikum ummahaatikum xataa yuhdaa lakum guryaha hoyooyinka inaad fadhiistaan buu hadiyada laydin keenee bimacnaa waxaa laydinku siiyey mansibkan ayaa laydinku siiyey gaaladu way yaqaanaan taa maanta oo mansibka weliba dee kuwan horumarka sheeganaya ee shucuubtooda ka baqa ninka madaxda waxaa mansibkiisa lagu siiyo khasnada dowladdu geeya ee ma idhaahda dee aniga ayaa laysoo hadiyey madaxweynahooda wax loo soo hadiyeynayaa hadiyad isaga u gaara ka dhigi maayee khasnada dowladdu ku shubaya ama madxafka ayuu dhigayaa carwada dowladdaasi ay leedahay wuxuu yihi hadiyat lkhasmi qofkii dacwaddu ay ka taallay hadiyadiisa liman qaadi u hadiyey lam yactadi aanu caadaysan kan hadiyeynaya qabla alqadaa inuu u hadiyeeyo intaanu garsooro noqon xarim xaaraantimee cala alqaadi ka xaaraantimee qabuula maa shay aqbalistii hudiya loo soo hadiyey walam yajus ma banaano qaadiga ma banaana talqiinu muddacin mid wax sheeganaya oo muddaciya inuu hadalka u toosiyo nusa qaarkood talqiinu xujati xujada inuu laqino iyo kayfiyatu dacwa siduu u dacwoonayo war sidaa dhaho sidaa dhaho mudacalayguna waa lamidun shaahidkuna waa lamid intaa midna waxba uma laqini karo uma toos toosin karo midnaba dacwadda iyo jawaabta waa inuu dhegaystown isagu inamaa axkum binaxwi maa asmac soo nabigu calayh salatu salaam o dhan waxaan idinka idinka maqluun baan idinku kala xukumaya isaga waxba ku darsan maayo walaa tacyiinu qowminna uma banaana qaadiga qowm inuu cayimo hayrahum kuwaan iyaga ahayn lam yaqbal aanu aqbalahayn yacnaa inuu idhaahdo magaaladaa dhan anigu niyo markhaati hebel iyo hebel iyo hebel unbaan aqbalaa haddaad hebel iyo hebel iyo hebel iyo wadato ayuun baan maraggaaga dhegaysanaya haddii kale maya taasina ma banaana waayo tadiiq cala annaas baa ku jira waxaa laga yaaba markhaatiyaal cuduula isagoo aanu garanahayn inay meesha ka buuxaan wainamaa yaqbalu wuxuu aqbalayaa un qaadin garsoore maa aladii kii katabahu uu qoray qaadin garsoore kale ilahi isaga u qoray xiina muddacin marka kii wax sheeganaya alab uu dalbo yacnaa inuu aqbalo wax ugu xukumo bishaahideyni buu ku aqbalaya laba markhaatoo dakarayni oo laba cadlaynina meesha baa ku jirta oo shahidaa markhaati ka noqday bimaa xawaahu kitaabkaasi wuxuu koobsaday xiina marka khasmun kaa mudacigaa kaysayeen jaxada u dafira uu yihi waxba lama xukumin qudaadu markaa waa isu qori karaan xukunka oo qaadi hargeysa jooga tusaale ahaan ayaa dacwad qaadaya markaasuu xukumayaa laakiin arrintu waxay ka dhacday tusaale ahaan laascaanood oo kale qaadigii laascaanood joogay buu warqad u qoraya uu leeyahay hebel baan hebel waxa ugu xukumay u fuli marka wuu aqbalaya laakiin waa inay caddaato in kitaabkaasi qaadiga ama warqadaasi qaadiga inay ka timi waxyaabuu ku aqbalayo inoo sheegay waa laba markhaati oo raga oo cuduuli inay arrintaa markhaati ka noqdaan waxa kitaabkaa ku yaala inay markhaati ka noqdaan bimaa xawaahu ay ishtamala calayhi kitaab alqaadi alkaatib waa haddii uu dafiro kii qofka ay sayeen haddii se uu isaga laftiisu qirsan yahay dee waxba markhaatiyaalya uma baahna waman asaaka xumeeyo adabahu aadaabtiisa adab darro ku dhaqma iyadoo majlisulxukumkii la joogo fayasjuruhu qaadigu wuu arrintaa waa ka celinaya nadban sunna inuu ka celiya oo dee hadal iyo waxbuu kaga celinaya istaag iyo aamus iyo fain asara hadduu kusii socdo haaniyan mar labaad yucaziruhu tacziraya oo majliska markaa xukumku haybadu waa inuu lahaado dadka qaar in iska sheekaystaan iyo inay iska hadhadlaan iyo in qaadigii la yskala murmayo waxaa waa inaan la ogolaan weeye cidda samaysana waa la edbinaya saa uu sheegay wallahu aclam sala allah calaa nabiyina maxamed